سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون, قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون, قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybta afar iyo tobnaad ee barnaamijka taariikhda alxuruub asaliibiya
كبرق أزرق يسبي العيون بأسه حل بكفر بكفر إننا منتصرون qaybtii hore waxay inoo joogtay baldaweyn diborji oo xabsiga laga sii daayey haddaba markii uu ninkaasi xorriyaddiisa helay lacag madax furasho ahna laga siiyey jawli waxaa dhacday inuu u dhaqaaqo imaarada arruha si uu maamulkeeda dib ula wareego hase ahaate ee tankarat oo muddo afar sano ah maamulayay halkaa ayaa ka biyo diiday taasi waxay baldaweyn ku qasabtay inuu weerar qaado lana wareego arruha oo ah magaalo weyn oo uu markiisii hore ka qabsaday muslimiinta waxaana garab socday jawli oo isna doonayay inuu helo meel uu saldhigto oo uu ka arrimiyo baldaweyn diborji iyo jawli oo iskaashanaya ayaa sidoo kale dagaal ku qaaday tankarat oo gacanta ku hayay imaarada andakiya macrakadii ugu xoogganayd ayaana labada geesood ku dhex martay meel u dhow magaalada minbij oo dhacda galbeedka webiga alfuraat sannadku markuu ahaa shan boqol iyo labadii hijriyada waxaa xusid mudan in saliibiga tankarat uu gurmad ka helay amiirkii imaarada muslimiinta xalaba ee ridwaan bintatash halka baldaweyn diborji uu watay jawli oo isagana u nasab sheeganayay islaamka ridwaan iyo jawli ayaa ahaa niman calooshood u shaqaystayaal ah maantana waxaa caalamka islaamka laga helayaa kuwo badan oo iyaga la mid ah oo weliba intay shisheeyaha la soo safteen dilaya muslimiinta sheekh suldaan maxameda ayaana ka warramaya waxa ay shareecadu ka qabto arrintaasi marka taasina way iska dhacdaa dad iska fulayooba oo maaragtay hadhowtana gacan u noqda kuwa gaalada ilaahna subxaanahu watacaala dad wuu inaga waanshay waxaan u malaynayaa inaan qayb la mida hore usoo maraan u malaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu laa tatakhidu lyahuuda wanasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacdin ilaahay subxaana watacala waxay kuwa yahuudiya nasaarada ha ka samaysanina kuwo aad garab siisaan ama aad jeceshihiin ama awliyaba ah ha ka samaysanina waayo iyagaa qaarkoodba qaarka kale hiiliyayaal iyo awliye iyagaa isu ah waman yatawallahum minkum fa inahu minhum ninkii raaca ee idinka idinka mid ah ee iyaga raacana wuxuu ka mid yahay iyaga unbuu ka mid yahay in allaha laa yahdi liqowma adaalimiin ilaahay qolada daalimiinta ah ma hanuuniyo oo waddada saxa ma tuso marka qofkaasi inaanu hanuun lahayn wadada saxa aanu fuulin inuu ku gaaloobayo ilahay wuxuu kale inoo cadeeyey fatara aladiina fii quluubihim maradun yusaaricuuna fiihim ni maxaa idinku dhacay maxaa idin helay maxaa u baxdeen maxaa u raacdeen marka la yidhaahdana yaquuluuna waxay odhanayaan nakhsha an tusiibanaa daa'ira war masiibooyinkaasaan ka baqaynaa ee dhibtaas wareegaysa inaan maarta dee meesha micid baa ku nool bay odhanayaan qaarkood taasna waxa weye mid aan habboonayn dagaalkii dhex maray saliibiyiintii kala watay labadaasi hogaamiye ayaa waxaa markii dambe soo farageliyey baadarigii kiniisadda andakiya kaasoo amar ku bixiyey in baldawin diborji lagu wareejiyo arruha tankaradna uu hanto andakiya sidaana lagu joojiyo dagaalka armiiniyiintii degganaa magaalada arruha ayaa intii uu socday dagaalka isugu yimid kulan ballaaran oo ay ku go'aansadeen inay ka hoos baxaan oo saliibiyiinta uu loolanku ka dhexeeyo taa beddelkeedana ay yeeshaan nidaam iyo maamul u gaar ahi balse baldaweyn oo durbadiiba magaalada soo galay ayaa ka war helay kulanka armiiniyiinta kadibna waa uu kala eriyey madaxdoodiina waxa uu ka qaaday xilalka isagoo xataa handaday baadarigii kiniisadda kaasoo uu markii dambe ka qaatay lacag madax furasho ahi intaasi kadib tankarata ayaa ku laabtay magaalada andakiya isagoo isla sannadkaasi oo ahaa shan boqol iyo labadii hijiriyada la wareegay magaalada allaadiqiya oo ay ka talinaysay imbaraadoriyadii bayzantiyada haddii aan u laabanno magaalada tarabolis iyo xaaladdeeda waxaa go'doon adag ku hayay william jordan oo ilmahabreed la ahaa rimonkii halaagsamay go'doonkan ayaa waxa uu qaatay muddo lix sannadood oo xidhiidh ah oo ka soo bilaabanaya xilligii rimon goortaas waxaa magaalada daraabulis maamulayay qoys shiico ah oo lagu magacaabo bani camaar halkaasoo uu hogaamiye ka ahaa fakrulmaalik ibnu camaar mana jirin lixdaasi sano wax gurmud ah oo ay heleen ugu dambayntii sannadku markuu ahaa shan boqol iyo labadii ayaa waxaa magaalada daraabulis ka baxay amiirkeedii ibnu camaar oo aaday magaalada baqhdaad ee caasimadii cabbaasiyiinta si uu ula soo kulmo khaliifka almustadir iyo suldaankii salaadiqada suldaan maxamed balse kuma guulaysan inuu raggaasi ka helo gurmad keliyana waxa uu soo rartay erayo yar oo dhiiragelin ahi xidhligaasna kuma habboonayn in moxamed iyo khaliifku ay isha uun ka daawadaan go'doonka magaalada taraabulis maadaama ay tahay magaalo uu islaamku leeyahay kuna noolaayeen dad badan oo muslimiin ahi ibnu camaar ayaa soo laabtay iyada oo magaaladii taraabulis ay ka baxday gacantiisa balse cidda kala wareegtay ma ahayn saliibiyiinta ee waxaa halkaasi soo gaaray ciidamo dhanka badda soo maray oo cubaydiyiin ahi walow ay isku madhab ahaayeen haddana isagu waxa uu ahaa nin ka madax bannaan amiirkii shiicada isla xilligaasi waxaa shaam soo gaaray bartaraam rimon arraabica oo uu dhalay rimon isaga oo raadinaya boqortooyadii aabbihii waxaana ay isku dhaceen william jordan oo rimon kaga dambeeyey hogaaminta ciidamada kadib loolan adag oo dheer waxaa soo farageliyey baldawiin al awal oo ahaa amiirkii haystay baytulmaqdes wuxuuna labadooda ku dhexdhexaadiyey in william la siiyo cirqa iyo darduus bartaraam uu qaato qalcaddii saint jilis oo ay carabtu ugu yeerto sanjiin iyo magaalada jabiil halka sidoo kale loo ballanqaaday in daraabulis uu isagu hantinayo haddii ay soo gasho gacanta saliibiyiinta kadib baldawiin al awal iyo madaxdii saliibiyiinta oo uu xataa ku jiro tankarat amiirkii andakiya ayaa iska kaashaday sidii magaalada taraabulis looga saari lahaa gacanta cubaydiyiinta ayna ula wareegi lahaayeen saliibiyiinta dagaallo kooban kadib ciidamadii cubaydiyiinta ayaa wadahadal la galay saliibiyiinta kana codsaday inay u banneeyaan oo keliya waddo ay ku baxaan xaalka muslimiintu waxa uu noqday sidaba horay uga soo dhacday magaalooyin kale oo ah inay ku tuntaan saliibiyiinta dhiigga bulshadana ka dhigaan biyo qulqulaya maalintii labaad ee ciidul adxa sannadkii shan boqol iyo saddexdii hijiriyada magaalada daraabulis ayaa waxay gashay gacanta saliibiyiinta halkaasoo ay ku gowraceen dad badan oo muslimiin ah kuna qafaasheen rag dumar iyo carruur aad u fara badan
رغم البرد كي أحكي لكم خذلان شعب جاوز المليار سأنام في تلك الظروف لعلكم تروون قلبا بالأسى قد فارا سأنام يوما واحدا waxaa intaasi dheeraa in saliibiyiintu ay gacanta ku dhigeen maktabadihii cilmiga islamarkaana kutubtii ka dhigeen wax ay gubeen iyo qaar ay qaateen sidaa ayaana la wareegitaanka magaalada daraabulis ay uga dhignayd in imaaradii afraad oo saliibi ah laga taagay bariga caalamka islaamka ujeeddadan oo ahayd mid uu aad ugu sacyanayay rimankii afraad ayaa xaqiiqowday geeridiisii kadib waxaana talada magaalada la wareegay wiilkiisa oo lagu magacaabayay bartaraam magaaladana waxay lugaha la gashay wakhti mugdi ah oo jiitamayay boqol iyo siddeetan sano oo xidhiidh ahi qabsashadaasi kadib waxaa tusbax la furay oo kale noqday qalcadihii muslimiinta ee ku yaallay xeebaha shaam magaalooyinka benyaar iyo jabla ayaa si fudud waxaa kula wareegay tankarad isagoo ku darsaday imaaradiisii andakiya si la mid ah waxaa gacanta saliibiyiinta galay magaalada bayruut ee lubnaan oo martigelisay gumaad arxandarro ah kadib afar bilood oo go'doon ahi waxaana raacay magaalada saydaa oo uu idilkeedba la wareegay baldawiin al awal amiirkii xoogga ku haystay baytulmaqdes xaaladaha magaalooyinkii ubucda ku jiray ayaa waxay ahaayeen kuwo murugsan tusaale ahaan dhufayskii athaabit ee gobolka xalab oo ahaa dhufays adag ayaa waxaa go'doon xooggan ku soo rogay tankarad sidoo kale ninkaas ayaa ridwaan oo ahaa amiirkii xalab ka dalbaday inuu bixiyo soddon kun oo diinaar si go'doonka looga qaado qalcadda balse waa uu diiday xilli uusan dagaalna diyaar u ahayn tanina waxay keentay in ciidamadii tankarad ay la wareegaan dhufayskaasi sannadku markuu ahaa shan boqol iyo afartii hijiriyada saleebiyiintu waxay halkaasi ku gowraceen laba kun oo ruux oo muslimiin ah iyagoo qafaashay intii soo hartay ee xasuuqaasi ka badbaaday مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العويل مع كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسيل مع كل تشريد لشعب صار جل la wareegitaanka qalcadda ayaana ka dhignaa inay halis amni soo food saartay magaalada xalaba oo caasimad u ahayd ridwaan bintatash arrintani waxay keentay in magaalada xalab ay gasho xaalad cakiran dadkii ku noolaana ay awoodi waayaan inay beerahooda qotaan oo si xoriyadahi u ganacsadaan sidaa darteed in badan oo ka mida bulshada ayaa waxay u hijroodeen magaalada baqdaad ridwaan oo arkay halka uu xaalmarayo ayaa goor dambe isaga oo dulaysan oggolaaday inuu jisyo gaaraysa soddon kun oo diinaar ku wareejiyo tankarad uuna sii daayo dhammaan maxaabiistii saleebiyiinta iyo armaaniyiinta ee ku xirnaa xabsiyada magaalada sidaasi la mid ah magaalooyinka shiiriis iyo xamaah oo ay ka kala arriminayeen suldaan bin manqad iyo cali al kurdi waxay lacag baadahi siiyeen tankarad sidaa ayuuna hogaamiyahaasi saliibigihii ku noqday xaakimka rasmiga ah ee mandiqada waqooyi ee shaam halka baldawiin al awal uu isaguna noqday hogaamiyaha rasmiga ah ee mandiqada koofureed ee shaam halkan marka aynu marayno wuxuu duulaanka saliibiga ee bariga caalamka islaamku jirsaday saddex iyo toban sannadood oo xiriir ahi sidaa darteed waxaan iskortaag kooban ku sameynaynaa dhacdooyinka si bal aynu u fahanno halka ay wax u socdaan iyo hadda xaaladda meesha ay marayso ugu horrayntii saddex iyo toban sano kadib imaaradihii saliibiyiinta ee laga dhisay shaam ayaa waxay qaateen suuraddoodii dhabta ahayd ee lagu aqoonsanayey iyadoo ay u weynayd imaaraddii baytulmaqdes oo uu madax ka ahaa baldawiin al awal halka imaaradaha andakiya arruha iyo darabulis ay ahaayeen kuwo aan ka amar qaadan baytulmaqdes balse aan lahayn awooddeeda oo kale xaaladaha aan ka soo sheekaynay waxaa shakil la-aan ah inay ka darnaayeen kuwa haatan ka taagan shaam maxaa yeelay xilligaasi waxay saliibiyiintu asaaseen afar imaaro iyaga oo la wareegay mandiqad ballaaran oo kulminaysa qaybo ka mid ah turkiga iyo guud ahaan shaam halka kala tagsanaanta muslimiintuna ahayd mid aad u daran balse iyadoo ay sidaasi tahay ayaa waxay ku guulaysteen inay ka baxaan dhibaatadaasi sidaa darteed muslimiinta maantana waxay awoodi karayaan inay ka baxaan dhibaatada haddii ay allah kaashadaan kadibna la yimaadaan asbaabaha guusha waxaan sidoo kale soo aragnay khaldaad soo laalaabtay oo ay ku kaceen hogaamiyaasha qaar ee matalayay muslimiinta kuwaasoo aan dheg jalaq u siin qayladhaanta ka soo baxaysay qaybo ka mid ah jirkooda oo uu dullaysanayay saliibka balse taasi waxay keentay natiijo xun oo ahayd in muslimiinta laga dhigo dibigii caddaa iyo kii madooba waxaa dhanka kale aanu aragnay dhibaatada ay leeyihiin hoggaanka munaafiqiinta ah ee aan u jirnixin ummaddooda kuwaasoo mabaadi'dii iyo usuushii islaamka ka doorbiday inay noqdaan calooshood u shaqaystayaal marka aad si qoto dheer u akhrinayso taariikhda dagaaladii xuruubu saliibiya waxaad marar badan isweydiinaysaa aaway culimmadii waxaad arkaysaa in culimmadii muslimiinta ka hor duulaankaasi ay dhammeeyeen kooxdii shiicada ee ismaaciiliyiinta intii soo hartay culimmada waxay la aamuseen cabsi oo naftooda ayay u baqeen laakiin haddii jaahilku uu la aamuso jahligiisa caalimkuna uu cabsi darteed u gaabsado yaa u maqan ummadda madaxdii muslimiinta ee ka talinayay dimashiq iyo xalaba ayaa soo dhowaystay shiico ismaaciiliyiin ah kuwaas oo qaatay dowrkii culimmada caqaa'idkooda munxarifka ahna ku dhex faafiyey muslimiinta caalimka ibnulqalaansi oo arrimahaasi ka warramaya ayaana waxa uu yidhi waxaa cidhiiri dareemay culimmadii muslimiinta kumana dhiiran inay hadlaan cabsi ay ka qabeen in xabsiga la dhigo amaba la dilo awgeed taasi waxay ka mid ahayd asbaabihii keenay in saliibiyiintu ay ku xididaystaan shaam kana dhigaan daar shisheeye oo uu ka babanayo calankooda kiristanka waxaa shakil la-aan ah in aamuska culimmada iyo baqdinta ay naftooda u baqeen ay ka mid ahayd asbaabaha keenay in duulaankii saliibiga uu ku xididaysto shaam xaaladda aan maanta noolnahay qaar ka mida culimmadu waxayba la safteen shisheeyaha iyadoo aysan jirin cid ku qasabtay halka qaar kale ay baqdin darteed la aamuseen kuna gaabsadeen oo keliya inay ka hadlaan dahaarada iyo arrimaha qoyska haddaba sheykh cabdulilaah ayaa ka warramaya mas-uuliyadda culimmada ka saaran samata bixinta ummadda iyo dhibaatada ka imanaysa haddii ay xaqa caddayn waayaan culimadu horta culimo waxay ku yihiin inay cilmiga ay barteen ku dhaqmaan oo ku camal falaan ummadana xaqa ay barteenna gaadhsiiyaan oo aynan kaga bakhiilin oo ayaan xaqa ka qarin goodi aada u daran baa u yeelaan ninka caalimka ee cilmigu yaqaano ummadda ka qariya qofkii xifdiya cilmi ee qariya markaas yowma alqiyaamati waxaa weeye waxaa lagu lijaaminayaa ama lagu xakameynaya xakama oo min naar lijaama min naar sideedana ninka caalimka marka lagu sheegayo waa qof ilaahay sharfay hadduu waxa weeye cilmiga uu bartay uu ku dhaqmo oo gudbiyo xaqa uu sheego oos xaqa la gaban ilahay baa ku ammaanay culimada cilmiga ay barteen ee caamiliinta ah cilmiga bartay kuna camal falay ilahay baa ammaanay inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun nabiguna sala allahu alay wasalam wuxuu leeyahay ina fadla alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari leylata albadri calaa saa'iri alkawaakib khayriyadaa wuxuu ka helay ninka caalimka inuu cilmigii uu ku dhaqmo oo ummaddii hoggaan iyo qudwo ugu noqdo oo uu ku camalfalo oo xaqii uu sheego caddeeyo intaa haddii laga waayo ninkii caalimkii la rabay ma noqonayo fa mathaluhu ka mathali lkelbi in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath halkaasuu ku dhacayaa qofkii hadduu cilmigiisii uu ku camalfali waayo uu doolaraad iyo xoogaa iyo sandareera uu ka doorto mathalu aladiina xumiluu tawraata huma lam yaxmiluuha ka mathali lximaari yaxmilu asfaara kuwaas ayuu la mid noqonayaa ma aha xikmaddu inuu reer bani israa'iil yahay ama uu ummadda nebi maxamed ku abtirsado laakiin ninkii cilmi barta ee ka been sheega ee ku dhaqmi waaya masiirkaa xun ayuu noqonaya xayawaanada kuwa uga liita ayuu ka hoos maraya culimmadeenni salafka waxaa lagu yaqaanay inay iyagu ummadda hogaamiyaan oo dagaalka ugu horeeyaan oo ummadda ay qudwo iyo tusaale u noqdaan iyo kudayasho u noqdaan fiican waad og tahay fuqahaa u saxaaba ama culamaa u saxaaba taariikhdoo markaad akhrisid waxaad markaysa haddaad abubakar kasoo bilowdo cumar cuhmaan cali iyo raggii kaleba waxaad arkaysaa markaas siirada akhriyeed iyadoo laleeyahay xadara almashaahida kullaha yani goobihii iyo qaswaadka nebiga oo dhan wuu ka qayb gala ad arkaysaa mid uu ka hadhay ma laha ama lagu leeyahay xadara almashaahida kullaha ilaa qaswa fulaniya marka culimmadu iyagaa ummadda hogaamin jiray iyagaa dagaalka hogaamin jiray iyagaa ugu horreyn jiray iyagaa taxriirin jiray dadka seefna gacan bay ku qaadi jireen gacanna kitaabka iyo xaqa ayay dadka ugu sheegi jireen oo ku taxriirin jireen jihaadka doorkii culimada lagu yaqaana waa kaas cabdullahi ibn mubaarak oo kale alciz ibn cabdisalaam ibnu taymiya raggaas baa la rabaa ninka caalimkii inuu noqdo oo cilmigu bartay inuu ummadda uga faa'iideeyo xaqana u sheego xaqana qofka u horreeya ku dhaqma isagu uu noqdo uusan dadka gadaal ka marin ayaa loo baahan yahay laakiin kuwa khadkaa ka leexday waa kuwa aada u liita xataa taariikhdeena soomaliya marka dib loogu noqdo waa kuwa sayidku ka hadlayay ee u gabyayey ee maaragtay doorkooda la yaabanaa oo ku lahaa wanka doosha weyn iyo dagaaq maad u xilateen oo raggu ku lahaa ee uu ka yaabay markay qoriga qaadi waayeen ee iska fadhiisteen ee calooshooda iyo maaragtay iyo hawadooda uun ku mashquuleen marka uma banaano culimadu maaragtay in xaqa qariso umana banaano ummadda inay gadaal ka marteen iyo hogaamiyaan baa loo baahan yahay markaan eegno dowladdii cubaydiyiinta waxaan soo marnay sidii ay bulshada muslimiinta ee qudus ugu loogeen saliibiyiinta iyo sidoo kale qaabkii foosha xumaa ee ay ula dhaqmeen kolkii ay shisheeyuhu go'doonka ku hayeen magaalada daraabulis arrimahaas oo idil waxay ina tusayaan inaanu diintaa u gargaari karin qofka ay caqiidadiisu dhaawacan tahay sidaa darteed marnaba khayr lagama filayo shiicada iyo rawaafidda horay iyo haddaba waana kuwo laga wada dharagsan yahay waxay maanta ka sameynayaan ciraaq shaam iyo yemen inkastoo mugdi iyo gudcur badan aannu ku soo aragnay tan iyo bilowgii qisadan xuruubta saliibiyiinta haddana waxaan marnaba la waayin nuurka islaamka waa ay dhacaysaa in mararka qaar gaabis iyo taagdarri ay timaaddo balse lagama yaabo in dhibta lagu waaro waxaana arrintaasi xoojinaya kaalintii uu lahaa hoggaamiye saqmaan bin artaq raximahullah waxaan sidoo kale arki karnaa amiirkii dimashik daktakiin inkastoo uu ninkaasi lahaa khaladaad haddana wuxuu ahaa qof jecel jihaadka kana qoomameeyey gifafkii uu sameeyey sidaa inuu indhaha ka laabtay shiicadii dhibaatada ka waday dimashik ninkan ayaa markii ay geeridiisu soo dhowaatay wuxuu maamulka u dardaarmay wiilkiisa buuri oo uu kula taliyey inuu ixtiraamo culimmada ahlu sunnaha ah jihaadka waddada allahna uu ku dheganaado inkastoo aan xanuun adag wada dareennay markii ay magaalooyinka muslimiinta mid mid ula wareegeen saliibiyiinta oo ay gumaadayeen kumannaan muslimiin ah haddana dhibkaasi wuxuu dhanka kale sabab u ahaa in ummaddu aragto xaqiiqda qaar ka mida xukaamteeda markuu xaal halkaa marayana waxaa dhacay isbeddel taariikheed iyadoo uu allaah ummadda ka soo dhex saaray halgamayaal heeryada ka rogay muslimiinta ayaamaha waxbaa laga bartaa waayihii adage ififaalahan muuqda iyo sidaan awaalayo gacalkoo dhammaan uruursanoon kala irdhoobaynin abtirsiimo shacabkoon a biyo-oodii kala geynin oo ay indheergaradku hagi eheludiin waraca istareex ammaan lagu ladaad insha allaah arage abshirayso isbeddelaa iman aayatiin wacane xalaqaadka soo socda waxaana si taxane ah isku dultaagi doonnaa halyeeyadii jihaadka oo ay ugu waaweynayeen hogaamiyaashii kala ahaa mawduud bin altontakin cimaadudiin zanki nuuraddiin maxmuud iyo salaaxudiin al ayuubi arrinta muhiimka ah ee mudan in lagu baraarugo inta aanay dhammaan xalqadan ayaa waxay tahay in kolkii la qabsanayay magaalooyinka shaam ay inta badan muslimiintu isaga soo gurmanayeen aasiyada yar iyo deegaanno kale waxaana qaybaha soo socda ku arkaynaa in gurmadku uu ka iman doono dhanka waqooyiga ciraaqa oo masaafo ahaan ka fog dhulka ay saliibiyiintu la wareegeen sheekh jaamaca ayaana si kooban isku dultaagaya waxaa keenayay in muslimiintu meelo fog isaga soo gurmadaan muslimiintu waxay isaga dhigayihiin sida nebigu uu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam mathalu lmu'miniina fii tawaaduhim wa taraxumihim ka mathali ljasadi alwaxid ida shtakaa minhu cudwun tadaca lahu saa'iru ljasadi bisahri walxuma kaljasadi alwaaxid oo kale weeye jasadkaaga markii hal far ku xanuunayso kulligaa jirkii kale waa isu qayshanayaa oo caawo dhan soo jeed iyo wuxuu ahaanayaa iyo hurdala-aan marka kaljasadi alwaaxid weeye kaljasad alwaaxid inay yihiin waa laga sii shisho mariya waxaa la yidhi walowlaa id samictumuuhu danna almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayran caaisho markii wax laga sheegay nafta caaisha wax laga sheegayaa waa isla naftiinaa laleeyahay kan jasad alwaaxid siday u yihiin kan nafsi alwaaxid oo kale wey marka caawa inaad seexato maba aha markii aasiya meesha u shishaysa dad muslimiina lagu waxyeeleynayo oo lagu dhibaataynayo inaad seexato maba kuu bannaana midda kale waxa weeye oo ku bixinaysa inay isu soo gurmadaan dee cidda ay u nusraynayaan oo diinteeda ay koryeelayna waa allaah waa isku ilaah wey waa isku rasuul baa loo soo dirooyo mataqaana arrinkan amray awaamirtaasay wada qadisahayaan oo wada qiimaynayaaniin dalka haddii la xoreeyana waxaa loo xoreynaya qof kastaoo muslima adigu andalos baad ka timid ama sbain baa ka timid oo dhulkan wax kuma lihid loo odhan mayo dhulkiisii wey waana sababta loo yidhaahdo alislaamu huwa alxadaara ninka ku fiirsanaya gaalka iyo muslimka isdilaya oo gurigiisii mataqaanaa iska jiifa oo beertiisa falanaya ninkaasi nin islaamnimada macnaheeda ku baraarugay ma aha waxa uu naftiisa la jecel yahay shardu u jeclaado iimaan kaamila lagama hayo marka inaad isagana dhibkaas uu ku jiro aad ku fiirsatid adiguna aad beertaada falato mu-asasaadkaaga iyo ganacsigaaga iyo hawshaada iska wadato arrintaasi waxa weeye waxay ka soo horjeedaa walaalnimadii islaamiga ahaa xilligii uu tataarku cagta mariyey inta badan caalamka islaamka wuxuu allaah shartoodii ku joojiyey gurmadkii dhanka masar iyadoo masaaridu sidaasi uga badbaadeen gumaadkoodii markii islaamku uu ku dhowaaday in gebi ahaanba laga waayo andalus wuxuu allaah masiirada ku istaajiyey hogaamiye cabdiraxmaan addaakhil oo loo yaqaanay saqru quraysh kaasoo ka yimid magaalada dimishiqa ee cariga shaam bariga afrika markii ay qabsan rabtay xabashida oo kaalmo ka helaysay saliibiyiinta caalamka wuxuu allaah ku badbaadiyey al imaam axmed gurey iyadoo sayidkuna uu baabi'iyey hankii gumaystayaasha reer yurub muddo qarni ahna dib u dhigay admaacdoodii
نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta afar iyo tobnaad ee barnaamijka taariikhda alxuruub asaliibiya tan iyo qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أعينا إذ تفرحين